awalan waxaan jeclaan horta inaan fikrad ka bixino qaabka shirarkaas u socdaan saddex heer oo leeya shirku heer niman khubaraaha jira oo farsamo yaqaano ah heerka labaad taliyaasha ciidamada dowladahaas ayaa ka qayb gala heerka saddexaadna wasiirada gaashaandhigga ayaa ka qayb galo ansixiya wixii maaragtay ansixinta u dambeeya qaata marmarka qaarna madaxweynayaasha yimaada anugu marka waxaan ahay heerkii labaad ayaan ku jiray oo waxaan ahay taliyaasha ayaan ka mid ahay raboorkii ay soo gudbiyeen hay-adda ama guddiga khubaradu ay soo gudbiyeen amiiska lasoo saaray markaan akhriyey si looga doodo un u ansixino waxaa ii soo baxday in ajendada ay ku jirto iyo raboorkaba ay ku jirto soona gudubtay guddigii farsamada in biyaha soomaaliyeed lagu soo qaaday weliba maab loo sameeyey maabkaasuna uu sheegay biyaha soomaaliyeed inay yihiin labaya toban miil annaguna toddobaatan lamadii wixii ka dameeyey muddo afar sana afartan sano laga joogo hadda ayaan goosanay oon sharci ka samaynay sharciga soddon iyo toddobaad la yidhaahdo in biyaha soomaaliyeed ay yihiin laba boqol oo miil inay yihiin badeed oo u dhiganta saddex boqol iyo toddobaatan kilomitr intaasi kadib maxaa talaabaad qaadeen haddii aad aheedeen wafdigii dalka soomaaliya matalayay arrintii marka markaan arkay oon arkay xadgudubka meesha ka muuqdo xuquuqdayni iyo soveranitiga in lagu xadgudbay iyo qarannimadeenni waxaan qaataa go-aan deg dega waxaana u jeediyey saddex qodobaan shirka u jeediyey qodobka koowaad wuxuu ahay in lasoo bandhigo qawaaniintay u cuskadeen wax alla waxay cuskadeen soomaaliya biyaheedu inay yihiin labaya toban mayl haddii la keeni waayo sharcigaas iyo wixii loo cuskado caqligala haddii la keeni waayo la keeni ma doone in qodobkaas laga saaro ee ajendaha laga saaro buugga raboorkana laga bixiyo in cudurdaar rasmiya dalka soomaaliya loo soo jeedsho adigu waxaad tahay nin khibrad dheer u leh arrimaha amaba shuruucda badaha marka soomaaliya xuduuddeeda lagu soo koobo laba iyo toban mayl maxay soomaaliya ku weyn kartaas leedahay xuduuddeedii hore haddii loo dhaafi waayo soomaaliya waxaa ka ba-aya laba boqoloo miil ayaan lahayn meydii labadii kun iyo sagaalkiina waxaan gudbinay boqol iyo konton mayl oo kale continental shelf ah inaan leenahay saddex boqol iyo konton mayl badeed oo u dhiganta lix boqol iyo kontomeeya kun baalkii kilomitr ayaan badda ku lahayn haddii maanta lagu soo koobay labaya toban soomaaliya waxay heshay saddex iyo bar boqolkii xuquuqda ay lahayd waxaa la duudsii lahay sagaashan iyo lix iyo bar boqolkii xuquuqda ay lahayd marka dhibka weyn oo ka imay horta kaasoo ahay lama haddaan sii bayaaniyo labaiyo tobankaas haddaan diidi lahayn waxay naqa lahayd in laga qodo xamar dushiisa meel xeebta haddaa istaagto aad ka arkayso riigagka laga qodaayo batroolka ilaan biyihii caalamiga mudhugama foga ayay naqa lahayd kalluunkii in laga dabtay naqa lahayd waxay naqa lahayd qashinka in lagu shubo arrintaasu marka arrin la qaadan kara mahayn tan kale soomaaliya waxay ka sheeganaysa muddo hadda soddon sano ka badan khayraadkeedii badda in la qaatay waxay ka sheeganaysaa baddeed in wax lagu qubo qashin lagu qubo meelaha lagu qubona waxay zoonka la yidhaha e e zka marka waxaan aad uga xumaanay in dowladahaas iyo caalamkai intii kula talisaba ay qayladii iyo dhibkii iyo dhibaatadii naga haysatay soddonkii sanoo tegey inay halmaameen marka arrintaas waa ka gariirnay waxay naqatay ugu dambayntii in naloo soo jeedso cudurdaar si rasmiya wasiiradu noogu soo jeedsheen meeshiina waa laga saaray laba iyo tobankii